Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Jubbaland oo kaashanaysa hay'adaha ay bahwadaagta yihiin ayaa waayadii dambe xooga saartay sidii loo dhiirigelin lahaa beeralayda ku nool deegaanada Jubbaland kuwaas oo laga caawin jiray abuurka beeraha, buufinta beeraha iyo waxyaabo kale oo intaas ka badan. Deegaanada Jubbaland waxaa ku yaala beero badan iyadoona dad badan oo beeraley ah ay noloshoodu ku tiirsan tahay tacbashada beeraha. Beeralayda waayadii dambe waxay bilaabeen oo ay xooga saareen sidii ay u kordhin lahaayeen wax soo saarkooda iyagoo kaashanaya Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Jubbaland. Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Jubbaland, Geele Moxamed Aadan ayaa bogaadiyay wax soo saarka beeralayda deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland waxaana uu mahadceliyay hay'adda FAO oo ka caawin jirtay agabyada kala duwan ee tacbashada beeraha isagoona sheegay in loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed lagu dhiirigeliyo wax soo saarka beeraha.
Haddaan helno irrigation board waxaan la soo bixi karaa waxan oo kale dadkanagu uma baahna abuur yaanbo biib ah uma baahna dadkanagu waxay u baahan yihiin in gacan laga siiyo inay wax beertaan dadyow Soomaaliyeed ilaahayna aan aamino xooggeennana aan aamino carradeennana aan aamino diinteenna muqaddaskaana aan aamino qof walba oo Soomaali ah hadduu ilaahigii abuuray aamino kuna kalsoonaada dhulkiisa waxaa suuragal u ah inuu helo dalgan iyo wax ka qiimo badan annagu dowlad ahaan waxaan taageeraynaa garab u nahay qof kastoo Soomaali ah oo inuu wax la soo baxa raba ma taageerayno kuwa bacadka dhooban ee gacanta hoorsanaya ee gabdhahooda ay qaawan yihiin ma taageerayno diinteennaana ogolaynba soo dadsaana ma nihin waxaan leeyahay dib baan ka wada hadli doonnaa annaga Soomaalida waxaan rabaa inaanu mahad celiyo nimankan iyo hay-adda ay mas-uulka ka yihiin ee dadkanaga ku kaalmeeyey inay dalagaa la soo baxaan waxaan ka rajaynayaa inay soo saari doonaan ama ay wax tari doonaan mujtamac intaan ka badan halkan iyo luuq dhulka soomaalida waa dhulbeereed wuxuu ku filan yahay soomaaliya oo dhan jubbaland state